annagu baardheer ahaan degmada dhibaatadii kal hore oo fasalka hore gaartay oo beeraha fasahaadihii ku dhuftay iyo bacaadkii fulay iyo cusbadii beeraha la saaray xoogaa dacalka dadku waa kusoodeen saas ay tahayna waa un wixii tabartooda waa harbiyeen laakiin manaafac fiican oo hadda maanta la sheego oo beerihii kasoo go-ay ma jiro si hadda loo diyaar garoobahayna hadee xoogaa cabsiya ku jirta ilan keliyaal yaa wada furan meeri webi kasoo jibeyaa wada jeexan cusbadiyaa beerahii dhextaalo oo limadii marka xoogaa beeraleydu waa dhibtoodeen runtii aad tacabkooda hoos ugu dhacay saasay tahayna dee moraal la-aan ma ah oo xoogaa un harbi iyo shacab noloshoodaaba ku xiran shacabke waa u wada aad iyo aad wadankan beeruu ku dhisan yahay sanadkan magaalada maanta soonkan hadda la joogo oo ciidiisa ay dhow yahay dhaqdhaqaaqa magaalada markaad fiiriso magaalo beereed oo beeraheeda ay dhumeen inay tahay waad fahmaysaa xataa ganacsiga wax wax ka gatay laayihiin waxa yeelayna waa beerihiiyo fadhiistay marka taas waa codsanaynaa in beeraha wax loo qabto ka wasaarad ahaan jubbaland ahaan inay yani aad beeraha degmada iyo macal gobolkaba wixii anagu aan aan naqusay aad aad wax loo qabto aadaan u jecelnayo iyo muslimiinta aad yani dhibaatada qaba midda kale anagu wacyigelin iyo hay-adahan yaryar oo wadanka yaalka kuwii yani yaryaroo wax qabanaya waa jiraan laakin wax buuran hadda beeraha wax u taraya ma aha saasay tahayna hadee lagama hadli doono maalin walba waa lala hadlaa oo waxaan leenahay nimay beeraha bal arka tirar aan qabanaa iyada marmar aan hataa aan tagnaa marka runtii wixii dadaala ma yaraysanin laakiin waa celin fiican oo beeraleyda ay ku qanacdo ilaa hadda lama hayo saasay tahayna hadee anagu hadda rajalaan manihin oo dawlad ama hoos tagnaayo dawladeen jubbaland in ay wax noo qabato oo beeraleyda ay il raacmid kusoo fiiriso aadaan u jecelna waa isdiyaarinayaan in beeraha la abuuro oo wax laga qabto roobka guuga waa bilaawday absi fatahaadana waa ka jirtaa beela baa wax laga soo sheeg sheegayaa absi fatahaadana waa iska jirtaa wax hadda dhacayna male fatahaado dhacayna ma laha ha beeraha waa la waa la guugaabiyey si ay beeraha u taqaan sida ay fatahaadaha ay uga gaashaantaan meeshii faraha kasoo go-ayn si loo heli lahaa wax badan baa laga qabtay beeraha maalguddiga beeraha waa iskaashadeen iyo maal wasaaradoodii ku jiraan hoosha hadda waa aad bay u fiican tahay